waa tahay dhegeystayaal weli halka aad nagala socotaan waa v o a waxaanu ku guda jirnaa barnaamijkeenii gaarka ahaa ee ciidda hadda waxaa khadka ku jira fanaankii weynaa ee soomaaliyeed salaad maxamed shardi salaad derbi oo ku sugan salaad marka hore inta aanan hordhicin xaggee ku sugan tahay
minnesotaan ku suganahay matuula yaroo la yidhaahdo fairport waayahay ciid wanaagsan ayaan ku leenahay marka hore kulla caam wa antum bikhayr
ciid wanaagsan ciid wanaagsan ilaahay iidaha kaloo ku xiga anooga dhigo kuwa kasii wanaagsanaada kulig waa salaama rarbiya waa ka qaadnay ducadaadana allaha noo aqbalo n bal ciidan minnesota ayaad ku ciideysaa ciidihii dhowaa ee ka horeeyey ee uu covidka jiray ma halkaasaad ku ciiday mise meelo kale a idan intii laba sanoo lasoo dhaafay halkaan ku ciidayay oo iidii saddex saddex sanoo adigu ka hor soomaaliya markii aan tegay waaye marka labadan sano lasoo dhaafay hadda wanka iyo sanadkan tuuga iyo nine nine kiiba labada kun iyo sagaal iyo tobankii wixii ka dambeeyaba xaggaasaa joogta wa waayahay bal inta aanan u guda gelin heesahaadii cajiibka ahaa oo dad badan oo soomaaliyeedna ay jecel yihiin anigana aan ka mid ahay dadka aadka u jecel heesahaaga yaad jeceshahay in munaasabadan ciidda darteed aada salaanto
dhammaan waxaan salaamayaa asxaabtaydii hore horta soomaalida meela joogtaba waa salaamayaa ciid wanaagsan aan leeyahay waxa kaloon leeyahay aan salaamayaa caruurtaydi meela joogtaba anugu amerikaan u badannahay oo tobnayaan ku joognaa america laakiin london iyo holland ayaa inta kala jiraan marka kulligood waan salaamayaa caruurtayda waxaa kaloo salaamayaa asxaabtii aan sasoo waa aragnay fanaaniintaydi waa beri anoo wada salaamaya fanaaniinta oo dhan iyo waliyayaasha ilaahay waxaan ka baryayaa ciidan ciidda ku xigta inay nooga sii fiicnaato in dalkii noo dhismo in nabaddii ay soo noqoto aan ilaahay ka tugayaa sanadkan sarta ku xiga inaan wada ciidno farxad ku ciidno soomaali meelay joogtaba maantii waan islaamayaa khaasatan v o ada dhallinyaradiina wadayaasha saladerbi waa mahadsan tahay dhinacii heesaha haddii aan aadno heesahada dabcan aad ayay u badan yihiin oo laguma soo koobi karo hal barnaamij marka laakiin anigu waxaan jeclahay oo aan aad u dhegeystaa marka ay timaado heesaha aad adigu qaado heesta dalmar oo aad la qaado allahu naxariistee xalimo khaliif magool marka heestaas haddii aan ku horumarno waxaan jeclaan lahaa inaan ku weydiiyo waqtiga la qaaday qofka alifay iyo qofka la xameeyey bal nooga dhac heestaas waxay soo baxday kun iyo sagaal boqol iyo lixdii sideedii heesihii anigu waagii ka horeeyey codkaygu waaba yaradaayo afar iyo toban jirkaan ku bilaabay danko ila dadaal oo kale iyo waasaa ka horeeya laakiin kan markaan nin weyn noqday waaye oo lixdan iyo sideedii waaye heesta miisga anigaa sameeyey laakiin macalkaali ilaahi u naxariistay ayaa midaa sameeyey waa macalkaali waan ka weynaa waa sidaas waayahay marka heestaasaan dhegeystayaasha u ciyaari doonaa haddii aad in yar ka xasuusiso dhegeystayaasha bilowga sida ay ku bilaabanayso oo kale
dalbado isla tuunta dibkeed adabaalanaqaan daadna way la tegeen noo soomay maalmahan halkaas wixii wadbanka adag aniga dalbado madabaalanaqaan daadna way la tegeen iga sii daray doorsoomay maalmahan sidan aan dayaysne malahadow galweyaan dow galweyaan madaalo kadobi waay
dadka kale wax taarte maxaan kula dadaalahaa dalmarow dantada ku heshe waxay digeeday dabinkaadi gelisee
haladoodin hadagaalin naftada dalmarow dalimar kalay deeqa kaalay adaan kugu dan sheegee
dalmarow dalmarow adoo kunuude
Ah, dulmi lama xambaartee sigaan ku jiray baa dibadda iga saartee
dalmarow dalmarow adoo kunuude
Dhigi waaye daruurtuba halkaan maro bal nasiib darraantay kuma soo da'ayso ku daroori wayda
waayahay bal heestaasa intaasi ku dhaafno n haddii aad noo soo qabato heesta aad adiga ugu jeceshahay heesahan ninu heesaha oo jeclaa horta heesaha aan qaado hees kastoon qaado an horta musiga anigaa sameeyey miday noqotaba laakiin waa jeclaa heeseeye kuwii berisamaadkii saddex iyo toban jirkii afar iyo tobankii aan qaaday oo codka gabadhoo kale ah dawadii naftay day ku doondoon ila dadaalo kale saa taas dharaygo oo waa lixdan iyo saddex iyo lixdan iyo afartii waayahay ayada ayaan n saari doonaa waana mahadsan tahay mar kale ciid wanaagsan ayaan ku leenahay alfanaan salaa darbi ciid wanaagsan dawadii naftayday ku doondoone dawadii naftayday ku doondoono ila dadaal ila dadaal bantahaygu kumaya ila dadaal ila dadaal dantahaygu kumaya ila dadaal ila dadaal dantahaygu